afar boqol oo qoysas oo ka mid ah kuwii ugu dambeeyey ee ka soo barakacay abaaraha oo xilliyo kala duwan soo gaaray kaamka balligarasle oo ku yaala waqooyiga magaalada caabud waaq ayaa waxay hadda sheegayaan in gudaha kaamka ay ku haysato dhibaatooyin ay ka mid yihiin helitaanka biyo ay cabaan iyo hooy ay ku noolaadaan qoysaskan ayaa ku nool guryo laga sameeyey baco iyo cooshado halka qaarkoodna ay ku nool yihiin guryo dulsaar ah oo ay ku soo dul degeen qaraabadooda oo horay u deganaa kaamkan dadka ku nool xeradan ayaa hela biyo aan badneen kuwaas oo ay ka soo dhaansadaan ceelbiyooda ku yaal bannaanka kaamka kaasi aysan joogto uga helin biyaha abaaraha dartood ayay qoysaskan oo xoolodhaqato ah uga soo hayaameen deegaanno ay ka mid yihiin duuban eelaay galmeegaag iyo qoolaali kuwaas oo caabud waaq u jira masaafo u dhexaysa labaatan ilaa iyo konton kilomitir islamarkaana dhaca waqooyiga gobolkan galgaduud iyo xadka etoobiya maryan abshir maxamed waa shan iyo toddobaatan jir ka mid ah hooyooyinka ku soo barakacay kaamka balligarasle waxay ii sheegtay in qoyskeeda oo ka kooban afar carruur iyo aabbahood ay ka soo barakaceen deegaanka duuban oo xiga dhanka etoobiya una jira caabud waaq masaafo dhan afartan kilomitir hooyadan ayaa timid xeradan muddo bil ka hor iyadoona soo martay safar dhib badan oo qaatay muddo ka badan labaatan cisho kaa oo ugu dambayn ay ku soo gashay xerada balligarasleh oo ay hadda ku nooshahay boqol iyo konton neef ari oo ay dhaqan jirtay ayaa ka la'day muddadii abaarta iyadoona kalabar xoolahaas ay ka baaba'een labadii bilood ee lasoo dhaafay hooyadan oo aan kula kulmay hooy macmal ah oo ay ka samaysatay gudaha kaamka ayaan weydiiyey marxaladdii ay soo mareen muddadii ay ku soo jireen hayaankooda barakaca iyo halka ay ku dambeeyeen xoolihii ay ku dhaqan jirtay tuulada duuban waxaan uga soo kacay abaar iyo taacibo i haysa iyo biyola'aan iyo raashin la'aan iyo waxa ilaahay loo leeyahay meeqa halkan joogtay bel baan joogaa hadda halkan waaya duuban marka xaggee ku taallaa caabudaq markii laga hadlayo duuban waxay ku taallaa waqooyigeed ay ku taallaa intii aad soo socotay caabudaq aad soo gaaraysay bal ka waran qaabkee caabudaq ku soo gashay kaamkan qaabkee ku timid kaamkan waxaan ku soo galay si ilaahay baan ku soo galay iyo hadba nin inaan dameer iyo riti iyo riti ma jira dameer aan ka baryo oo aan hadda meel soo dego oo biyo baryo oo wax u rafaad baan ku soo gala weliba ciidan ma wedan ilmo yar baan wed duuban marka meeqa xoolaa ku haysatay waxaan ku haysanay tiro iyo jabaan gaysano waxaan la nimid ari afartan oo wax la dhaqjo iyo wax la cuno iyo wax la gato iyo wax loo hangurooda aan lahayno xashahan keeno afartanka marka intii kalena intii kale halkaasaan uga soo kaco waa baabaa waaba iska baqbaqtiyey wuxuu u laabday biyo la'aan iyo raashin la'aan iyo cudur dhowr iyo labaatan neefaan waddadaba uga soo kacay isagoo maxaa iska taagtaagan oo u taaciba waayey asna baqbaqtiyey xeradaan tagaba waa baqbaqtiyey iga baqtiyey bal ka waran hadda xoolaha halkaan la timid waxaan la imidna hadda waa baqbaqtiyeen halkaan uu karooran yahay marka imaashiina kadib bal ka waran qaabka halkaan laydinkugu soo dhaweeyey halkaan tol baana soo dhaweeyey iyo muslim aya xaggee had degantiin waxaan degannaha meel halkaan ahoo biyana loo ku shubay oo balgaras maxaa halkaas ku heshaan waxaan ku helnaa wixii ilaahayna siiyo oo ama muslim aan ka helno ama adeega islaan ahaan ku helno muslimkaa noo taacibeeyey wax islaana siiyey baan haysanaa xoolo badan oo ku la'aday abaaraha ka jira deegaanada qaar ayaa sababay in qoysas badan ay kala hayaamaan waxaana ka mid ah qoyska hooyo farxiyo diiriye oo aan kula kulmay gudaha kaamka balligarasle waxaanay ii sheegtay inay iswaayeen iyada iyo ninkeeda kadib markii ay ka baaba'een xoolo badan oo ay lahaayeen farxiyo ayaa ii sheegtay in ninkeeda uu ka tegay kadib markii uu naxdin ka qaaday dabargo'a ku yimid xoolihii ay ku dhaqan jireen tuulada eelaay oo xigto dhanka etoobiya caabud waaqna u jirta masaafo dhan konton kilomitir waxaana hadda saygeeda ay ismoog yihiin siday ii sheegtay muddo ka badan bil oo aysan garanayn halka uu jaan iyo cirib dhigay hooye farxiyo waxay gudaha xeradan ku haysataa saddex carruur ah waxaana sheegtay in saddex maalin ka hor ay soo gaartay kaamka baahi badanna ay ku haysato gudaha kaamkan iyadoona ka dalbatay ciddii ka taagroon inay gargaar la soo gaarto arigaa iga dhammaaday awrta waa naga dhammaatay waxaan haysannana malahan raashin ma haysano waxa weye hooyna ma haysano waxa weye kaamka badgaras guri islaameed oo ah baan hadda hamiin saddexaad imaanay cidniweynaha waxaan ka codsanaynaa hooy inaan ka helno ama waxaan cunno ka helno odaygiina xoolihii markii dhaafeen buu naga tegay oo maarata naga fakaday maarata xoolihii dhamaadkoodii iyo ciyaarkii iyo wixii markuu arkunta isaga qaracma isaga tegay meelu jiro haddana ma naqaano waxa weeyaan dee waxaan hadda waxa muhiim barta hadda saddexdaa beri aan joogo xaamaan duurka ku raaraadsan kee ma u raaraadsan magaa ugu qaadaa maxaa ku dhahay tan kooba beris kooba sokor waxaan u soo baxshaa maartay wax u karshaa habeenkiin u karshaa subaxiin u karshaa xitaa sariirda dusha uga dardhaxaan lahay Ee, halkaa ka soo barakacda xoolo meeqaa ku haysatay xoolo waa haystaa arrin maartay tira iyo wax kale aan haystay isagii naga dhammaaday rtiga waa naga baktiyey odayguu naga tegay maxaan ku dhahay ciyaarkii waa iga rafaadeen ciyaarkan gacanta meesha kasoo qabsaday tuulada aan iskala dhadhacay gaari islaameeda iska soo raaca wiilal islaameed aan kusoo beriyey gobol islaameeda guri nooga baxday ka sukow dadka abaartu ay soo barakicisay waxaa kaamka balligarasle ku noolaa qoysas ka badan siddeed boqol oo qoys kuwaas oo qaarkood degganaa muddo toddoba sano ah waxaana ka mid ah faadumo jaamac cali oo ii sheegtay in culayska kaamka uu kordhay kadib markii ay ku soo barakaceen barakacayaal dheeraad ah annaga awal balafayaga u yaabaneen oo waxna soo gargaaray waxna taakuleeya ee waxna gacan qabta ilaahay ma aysa jirin oon awalba annagu meesha ku dulmaneen baa waxaana soo dulyimid oo dad cadadiisa aan la koobi karin oo xoolihii kasoo dhammaadeen oo abaaraysan xuduudda etoobiya iyo wax deegaanka dhadhow kasoo barakacay baa nagu soo siyaaday dadka qaar baa laba laba neef wato qaar baa toban neef wato oo tobankaan rajo lahayn oo iska baqbaqtiya seenberi baktiga geedaha yaalla oo kaa meel walba baktigaa daadsan waxay joogaan rajo male sababtoo dadku waxay ku noolaan dunyada waxay cunaan iyo waxay cabaan bay ku noolaadaan soo maaha haddana dadku waxa usii dabatiraya baahida waxba kasii dareen qabowga iyo daryeel la-aanta hoy ma haystaan waxay taakula badan ma haystaan oo dad walba isagu yaabanaa saan horeba kuugu sheega ayaguba yaa allah nafsii ku jiray baa dad culays kale soo dulhabsaday waa cidna uma qodna ceel ceella uma qodna cidna uma maqna baanu arkaa inay tahay ilaahay baanse u cabanay ilaahay abaaraha iyo dhibkaa naga dulqaada isaga awood iska leh dadkan xaggee la dejiyey oo idin yimid ma idinka idina degeen ma goobo cusub oo dhisteen xaggee hadda kaamka degayen goobo cusub maxaan ku dhisnaa annagaa yaa allah nasiib reerba reer buu la dego reerba reer buu dul dego reerba reer buu dul saaran yahay kolley aan isdugsanno kolley nafta irsaqa ilaahay baa bixiya aan isdugsanno horjoogaha kaamka balligarasle farxaan maxamuud xaashi oo isna aan kula kulmay gudaha kaamka ayaa ii sheegay in saddexdii sano ee ugu dambeeyey aysan helin wax gargaar ah kaamkan waxaa ku noolaa markii hore sideed boqol oo qoys muddo saddex sanaa waxaba yaraatay gargaaro oo soo gaaray iyo cid dhex timid oo mas-uuliyad ku dheeranta midna ma jirto iyadoo saa ay jirto ayaa waxa weye deegaankii waxaa ka dhacay abaaro baahsan ciid soo raadisay meelaha barakacayaashu joogaan iyadoo ayna jirin ee haddana waxaa yimid ugu yaraan afar boqol oo qoys dadkaasu tuulooyinka kabaabiga caabudwaaq ee beriga ayay ka soo barakaceen ilamaa xuduudka etoobiya dadkaasu way hoyla yihiin caafimaad darra waa haysaa waa dad jilicsana waa caruur iyo hooyo waa dad waayeela dadkaasu waxay u baahan yihiin gacan bila'aadnimo iyo gacno ilaahayba waa u baahan yihiin sidaa ugu dhaqsiyaha badan waxaan codsanaynaa inay soo gaaraan cid alla ciddii deeqbixiyaal ah oo samafal ah inay nala soo gaaraan wixii ay ugu talagaleen sida ugu dhaqsiyaha badan inay soo gaarso xoolaha ka waran halka in la xoolaha yimid halkan waxa weye annagu dadka noo yimid wax xoolaa lamayna imaan qofka ugu badan baa wuxuu la yimid maxaa tiraahdaa toban neef oo ariga tobanka neef oo arigaana meesha uga baktiyen ka sukow diifta ka muuqata dadkan ku soo barakacay kaamka balligarasle ee magaalada tancaabudwaaq waxaa muddadii aan ku sugnaa kaamka ay indhahaygu qabanayeen xoolo badan oo goobo kala duwan daadsan kuwaas oo dadka kaamku ay ii sheegeen inay ahaayeen xoolihii yaraa ee barakacayaasha cusub ay kala yimaadeen deegaanadii ay ka soo hayaameen waxaana macluusha jirta darteed ay ugu dambeen ku bakhtiyeen gudaha kaamkan cumar siciid cabdiraxmaan lakimaan raadiyo daljir caabudwaaq